barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha januwarina waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caan shacuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay caafimaadka oo taageero caafimaad u fidiya dadka reer miyiga ah waxaa jira deegaan dhan oo markaa tagtid ku odhanaya lixdii bilood ugu dambaysay saddex hooyo ayaa dhintay oo umla arooray markaa celcelis ahaan markay tuuladu ay tahay ilaa lix boqoloo qof waad dareemi kartaa nambarka saddexda qof waa nambar aad u sareeya sidoo kale waxaan idiin haynaa qaar ka mid a ardayda dhammaysata dugsiyada sare oo sheegay inaanay fikrad iyo macluumaad badan ka haysanin jaamacadaha iyo waxbarashada lagu bixiyo waxu kale samaysaan ardayda jaamacadaha sanadkeen sababtaa markasta waxaan arkay ardayda caqabado kala kulmaan xilliga ay gelayaan jaamacadaha ardayda dhinaca heesahana barnaamijka waxaad ku maqli doontaan
codkaasi sayid khaliifa iyo heesta sabigii aan weli dhalan goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa amar ku bixiyey in gidaar laga dhiso xuduudda koonfureed ee dalkan maraykanku la wadaago mexico madaxweynaha ayaa sheegay in uu uga dan leeyahay in uu ku xakameeyo socotada sharci darrada ah ee maraykanka kusoo qulqulaya madaxweynaha dalka mexico ayaase isagu si cad u sheegay in aan dalkiisu bixin doonin kharashka ku baxaya gidaarkan trump ayaa u sheegay telefishinka a b c in dhismaha gidaarkani uu bilaabmi doono bilo gudahood
ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa lagu wadaa in ay ku baaqdo in dib loo soo cusboonaysiiyo xiriirka gaar ahaaneed ay la leeyihiin maraykanka iyadoo ay britain u diyaar garoobayso inay ka baxdo midowda yurub donald trumpna ay u bilaabanayso muddada uu haynayo madaxtinimada dalkan maraykanka may ayaa khamiistan maanta ah waxay safar ku tegaysaa magaalada filadelfiya ka hor inta aanay booqanin aqalka cad maalinta jimcaha ah ee berito waxay noqon doontaa hogaamiyihii u horeeyey ee shisheeye ah ee la kulma trump tani intii uu xilka la wareegay
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhallinyaro ku nool magaalada hargeysa ayaa is-abaabulay iyaga oo safarro ugu baxa dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka waxaana dhallinyaradani ay adeeg caafimaad u fidiyaan dadka ay la kulmaan doctor xasan maxamed cabdulaahi waa dhakhtar bartay cudurrada ku dhaca dhegaha iyo cunaha waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaas wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayuu u warramay waxaanu ka waraystay waxay qabtaan
waxaanu samaynaa badanaa deegaankaanu u baxayno ayaanu u dirnaa tiim tiimkaasi oo soo baadha soona dersa xaaladooda caafimaad iyo inay u baahan yihiin daryeelka aanu fulinayno markaasi deegaankaasi waxaa lagu soo sameeyaa guud mar ah in lasoo eego deegaankaasi intay gaadhsantahay caafimaadka markaasi ayaanu tiim ahaan caafimaadka u baahnaa marka leefalkan u baahnayna markuu gaadho deegaankaasi sababta ay ku timid idinku kalifayna idinku iskiintaa soo habaabishaan adeegyadan bixisaan
shaqaalaha kalkaalisooyina iyo dhakhaatiir ka howlgala hosbitaalada ayaa badanaa waxay la kulmaan bukaan socod u yimaada kuwaasoo aad ugu baahan daryeel caafimaad marka la eego yacnihii xanuunada xanuun waa xanuun daryeel u baahan xanuunna waa xanuun daaweyn u baahanoo markaas inta la daweeyo qofku ka kaco dadka u imanayaa badanaa waxay u badnaayeen xanuunada daryeelka u badan markaa taasaa ku kaliftay inay dib ay u eegaan dadkani halka ka yimaadeen iyo waxa ugu wacan inay aada ugu baahan yihiin dadkaasoo badanaa ay dakhliga soo galaa iska yaryihiinoo dad iska danyaro u badan idinkaas abaabulisaad ii sheegtay dhaqaalaha ku baxaya socdaalkiinan iyo kharashkan iyo dawadan iyo dadka aad u tegaysaan yaa bixiya Een, badanaa markaanu baxayno waxaanu samaynaa dadka yacnihii hantiilayaasha iyo dadka farmasiga haysta ayaanu tagnaa S- dadka farmasiga haysta dawooyinkay nagu caawiyaan Een, dadka qaar waxay nagu caawiyaan shiidaalkan ku baxayno Een, wixii kaloo bokmaniya dhexda yadaanu ka ururinaa saasaanu ku baxnaa ku gaadhnaa deegaanka markaad tuule heblaayo ama magaalo heblaayo u baxaysaan ee, maxaa ku go-aan qaadataan waxaanu ku go-aan qaadanaa waxaan samaynaa yani assessment ayaanu qiimayn baanu baxnaa qiimayntaasi markaan u baxno ayaanu laba deegaanoo kale aanu kala qiimaynaa markaa waxaan ku qiiminaa deegaankaasi tiro ahaan hooye ahaan dhala- dhal- dhalaan ahaan inteebuu gaadhsiisan yahay tuulada kale sidey labada tuulood ugu soo kala bixi karaan fiidhkaanu baxayno markaa see u kala horeyn karaa saasaan ku dooranaa intii aad marayseen deegaamadan ama hawshan samafalkaa wadeen waxyaabihii idinku yaabka badnaa ama ogaateen ama aragteen maxaa ka mid ah wallaahi wixaynu ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa hooyada isla markaasi noo timaada oo markaasi fool ahba markaa waxaan is weydiinaa hooyadan haddaydaan idinku iman lahayn subaxda sidee u umuli lahayd yacni meelaha miyigaa joogta me- meelo miyiga weeyaan waa geed cidlaa dadkan meeshan ku qaabilayno waa ilaa dhowr boqol oo qof dhakhtarkiiba waxaa ku soo hagaagaya ilaa boqolyo waxoogaa aniga badanaa waxaa igu soo hagaagaa ugu yaraan waxaa igu soo hagaagaa boqolyo shan iyo labaatan boqolyo konton qo inta u dhexaysa oo adeeg idinku waa u bixisaan caafimaad iyo dawooyinkii iyo- iyo daweyntiiba siisaan daaweyntii shaybaadhkiiyo nala socdaa dawooyinkoogii aanu sidno een, wixii intaa ka baxsan hosbitaalka weyn baan rifeer soo dirnaa ambalaas baan soo saarnaa ma laydin sheegay marnaba hooyo idinkoon idinku gaadhin ama umushay ama umul aroortay ama dhibaato kale halas caafimaada la kulantay wallaahi way jirtaa aan- waxaa jira deegaan dhan oo markaad tagtid ku odhanaya ish- lixdii bilood ugu dambeysay saddex hooyo ayaa dhintay oo umul arooray markaa celcelis ahaan markay tuuladu ay tahay ilaa lix boqoloo qof waad dareemi kartaa nambarka saddexda qof waa nambar aad u sareeya oo waxay la umul raacaysaa ay tahay ama internal bleeding ama yacnihii eh, dhiigbax gudaha ah ha ama iyada oo marka hore dhiikar lahayd oo qofkani markan uu foolanayo waa in marka hore dhiigiisa la dejiyaa dawooyin la siiyaa la baxnaanayaa ma jirtaa fariin gaar ah oo aad u gudbinayso bulshada si ololahiinan ay qayb uga noqon karaan Aan bulshada waxaan u gudbinaynaa inay dib u eegaan dadkooga tabaalaysan siiba dadka miyiga ku dhaqan dadkaasoo jaahilka ah inay tagaan xarumaha caafimaad waxaan si gaara aan fariin ugu dirayaa wasaaradda caafimaadka ee qaabilsan yacni daryeelka ummadda dib u eegaan oo ay wacyigeliyaan adlistii haddii ay u sh- sameeyaan wacyigelin inay aadaan dadkani xarumaha caafimaadka kaasi wuxuu ahaa doctor xasan maxamed cabdulaahi oo ah dhakhtar bartay cudurrada ku dhaca dhigaha iyo cunaha wuxuu u waramayey magaa- magaalada hargeysa ugu waramayey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye in caashay sida aragtid dhallinyaradani markay xirfadihii barteen iyagu way is abaabuleen ilaa miyiyadii bay tagaan oo hadna arkaysidii arrimo ka sheekeynay waa gartay laakiin ismaaciilow dadka mid baa kusoo dhici karta doctor xasan oo kale ee, waa nin dhakhtara oo caafimaadkii bartay miyigii buu tegey laakiin haddaan miyigii uga horeyn ee, tusaale kale waxaad aragtay dad baahiya caafimaad qaba xirfadiina waad wadaa maxaa ku daaweynaysaa waxay u baahantay qalab iyo daaweyn iyo xirfadii keliya markaa ma shaqaynaysaad leedahay xirfadii keliya ma shaqaynaysa dadkan wuxuu u baahan maadaama iyagana xirfadii ay hayaan qalabkii wax ku qaban lahayn oo xirfadoodii dadka ugu adeegi lahayn inay helaan bay u baahnaan lahayn iyagoo kale waxay sameeyaan iminka dadkan ilaahay dee eh, xasan ka dhadhansaday hadalkooda mararka qaar dadkan wax haystoo kale kasii qaadaan oo ay magaraysa markay meel u baxayaan oo kale iyagoo wax wada ayay ula tagaan dadkii oo een, intii xirfadooda ahayd iyo wixii ay dee hawsha ku qabanayeenba ay isugu daraan marka way jiraan eh, waxaa jira waxa la yidhahdo meelo badan laakiin wa- aad bay u yar tahay dhulkan baadiyahoo kale siday ka sheekeynayeenoo meel lix boqoloo qof ku nooshahay oo laga yaabo hal bishii inay saddex qof oo kale ugu lixdii dhimato bilood oo kale saddex qof hooyo umul ar wax wax laga qaban karo aada u fudud marka qoladan soo socota laftigooda waxaan filayaa qoladan jaamacadii bay ka baxday aad iyo aad haddana maya waa dugsiyadii sare bay ka baxeen haye haddana jaamacadihii bay rabaan inay dhigtaan waa t- haddana ma yaqaanaan ama maskaxdooda kuma soo dhacsanaa oo warbixin soo socota warbixin soo socota een, waxa ay baran doonaan haye ardayda waxaa laga yaabaa markay dugsiga sare ay ka baxaan oo kalena wax madax madaxooda wax ku taagan yahay dhakhtar noqo injineer noqo een, xirfadle noqo laakiin haddoo dugsi sare ka soo baxay jaamacadana aadana aad rabtid haddana aadan garanay wixii aad baran lahayd maadadii kuu hogaamin lahayd inaad ama dhakhtar noqotid waxaad jeclayd kuu hogaamin lahayd aad iyo marka aad sidee baan u geli lahaa haddaan dugsi sare ka soo baxo marka warbixinta yaana ka hor dhicin dhegeystayaasha ismaaciil oo sanad kasta waxaa dugsiyada sare ka qalijabisa kumanaan ardaya sidaan sheegnay hase haatee qaar badan oo ka mid a fikrada kama haystaan jaamacadaha iyo waxbarashada laga helo taasina waxay arday badan u horseedaa in ay ah, markaasi ay dib uga dhacaan waxbarashadoodii waryaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa qaar ka mida dhallinyarada ku nool gobolka mudug khadka teleefonku kula xiriiray warbixintan ayuuna nooga soo direen dhegeysan inkasta oo arday badan ay dhammaynayaan dugsiyada sare haddana wax badan oo fakara kama haystaan jaamacadaha waxayna u baahan yihiin in jaamacadaha ay ka helaan xogta xaalka jaamacadda iyo in talo laga siiyo kuuliyadaha ay u baahan yihiin cabdirasaaq maxamuud cali nuur waa arday dhigta dugsiga sare ee alma'muun ee magaalada guriceel waxa uu v o e da uga waramayaa sida uu ugu baahan yahay in xog badan uu ka helo jaamacad haddii uu dhammeeyo dugsiga sare cabdiwaxidow aad baad umahadsan tahay run ahaantii waan waan dareemi karaya markii dhamaatay isbitaalka aan ka baxnay waxaa loo baahan yahay in jaamacad la aado qof walba fikir ayay ku haysataa laakiin aniga cabdirasaaq ahaantayda fikirka aan ka haystaahay waa fikir aan rajeynayo insha allah in maragtay ay igu noqon doonto fikir aan maaragtay aan aaminsanahay in fikir wanaagsan aan kala kulmi doono inkastoo haddatan maaragtay aanan aaminsanayn shakalka shakalbiyaasha aan dooran lahaa iyo hadafka gaar hadafka iyo meelaha aan rideynayo inaan maaragtay ku xelin jebiyo aysan hadda ii doorayn fikir noocaasa ayaan ka haystaa oo fikir dheer kama haayo laakiin istisaale ayaa ii muuqda wanaag ah nimco cali nuur waa mid ka mida ardayda xilligan ka qalinjibanaysa dugsiyada sare waxa ay sheegaysaa in dhallinyarada dugsiyada ka baxaysa aysan wax xoga ka haynin jaamacad
aad baa umahadsantahay hadda waxay aniga kuma dhahayeen arday saankan ka baxaya in dugsiyada sare dalka wax jaa- wax fikra way ka haystaan jaamacadaha taas sababteed waxay tahay waxaan usoo waweynaya ardayda ma yaqaaneen waxay ta- waxay jaamacadi tahay iyo waxa laga bartay waxa la- waxa- waxay ka baranayaan marka sababta ay tahay- sababta uun dhaha waxay tahay erayadaasi wax fikra kama haysan ardayda jaamacadaha sanadkeen sababtaa markasta waxaa arkay in ardayda caqabado kala kulmaan xilliga ay gelayaan jaamacadaha ardayda maxaad marka u baahan tihiin oo fakar ah inaad ka heshaan ama aad ka haysataan eh, jaamacadihii maadaama aad u baahan tihiin eh, jaamacado inaad aadaan markaad dhammaysaan dugsiga een, waxay ugu baahan yihiin waxay tahay ka mid ah, wax fikrad badan bay ardayda jaamacaduhu ugu baahan yihiin waxay ka baahan in fikir laga siiyo in loo sharaxo shaqada jaamacadda ay tahay iyo waxa jaamacad loo aas-aasay mar labaad waxay u baahan yihiin ardayda sanadkan baxaya in fikir laga siiyo sidii ku sidii ku dooran lahaayeen kuliyadda ee- ee- kuliyadda oo rabo isagoo loo tixgelinayo isagoo loo tixgelinayo maadooyinka uu ku fiican yahay ardayga markaasi iyo wixii kale soo raaca sababto ah qofka ardayga liskagama qori karo kuliyadda een, kuliyadda uu rabo waxaa la fiiriyaa waxay tahay in qofka la fiiriyo maadooyinka uu si fiican ugu fiican waxaa jirta qof walba maadooyin buu ku fiican yahay marka waxaa fiican in qofka lagu fiiriyo kuliyadda uu rabo iyo maadooyinka ku fiican yahay in loo marka hore laga dhiso qofka ardayga halkaas laga bilaabo dhalinyaro badan oo dhammaysa dugsiyada sare kadib jaamacadana dhameeyey ayaa shaqo la-aan dalka u jooga hase ahaatee waxa ay ardayda xilligan ku haminayaan in jaamacada ay galaan islamarkaana ay sii dhammaystirtaan waxbarashadooda
damasantahay cadi waaxid aniga waxaan ka leeyahay horta qof hadduu qofka ardayga oo jaamacad dhameeyo markasta way kugu xiran tahay haddaad meel shaqaa u tagtid kas tusaale ahaan usoo qaado meelaha wasaaradaha markaad tegeysid waxaa lagaa rabaa shahaado jaamacadeed adoo shahaado jaamacadeed wadan ma geli kartid dhibaato soomaaliya usoo kordhaysa waay in qofkii ardayga ahaa ee jaamacadaha kasoo baxayay ee aqoonta in aqoontiisa meel ilaa ay ku dhimato ee dowla- dadkii dadkii kalena ay ka fikirayeen kasoo bixi doono taas waxay tahay soomaaliya waxaan ognahay dadka soomaaliyeed waxay caag ku yihiin waxa la yidhahda qabiilnimo in qofkan is yaraado qofkan adeerka wax ku sii aysa isdhehaynin qofkan qof kale waayo wax ku sii ee soomaalinimona isku siiyeen taas darteed ayaan ugu sababeynaya in ardayda soomaaliyeed maalin kastoo badaha ku dhintaan deegaanada galmudug ee gobolada dhexe waxaa ku yaala jaamacado dhowra kuwa oo looga faa'iideeya dhalinta soo dhammaysa dugsiyada sare ee magaalooyinka qaar hase ahaatee waxa ay ardayda u baahan yihiin inay helaan talooyin ku salaysan xaalka jaamacadda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aada u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin saaq haatanna dhinacii heesaha waa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka sayid khaliifa ee sabigii aan weli dhalan
codka sayid khaliifa intaas haddaanu ku dhaafno iyo heesta sabigii aan weli dhalan haatanna waa dhinacii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo xulka masar ayaa u soo gudbay wareega kuwartarfinalka koobka qaramada afrika kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku suuldaareen xulka gaana oo isagu mar hore u soo gudbay wareega soo socda gool uu weeraryahan maxamed saalax u dhaliyey masar ayay kaga takhallustay gaana iyadoona ku soo baxday kaalinta koowaad ee gruubka d masar waxa ay wareega sideedda wajahaysaa xulka morocco halka gaana ay fowda dari doonto kooxda qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo dhanka kalena xulka maali ayaa ka haray tartanka kadib markii ay xalay barbardhac gool iyo gool ah la dhaafi waayeen xulka yuganda oo ay iskula jireen gruubka d maali xitaa haddii ay badin lahayd uma soo gudbi kari lahayn wareega xiga waayo natiijadeedu waxay ku xirnayd guuldarro ku dhacdo masar balse masar waa ay badisay inkasta oo ay yuganda mar hore ka hartay tartanka haddana goolka ugu dhaliyey ciyaaryahan faaruuq miya ayaa ahaa gool taariikhda u galay waayo yuganda wax gool ah kama aysan dhalinin koobka qaramada afrika tan iyo sannadka kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii dhinaca yurub haddii aan eegno kooxda reaal madrid ayaa ka hartay tartanka koobka dalka sbain ee dalrey kadib markii ay xalay barbaro laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda selta figo lugta labaad ee wareega sideedda selta figo ayaa labada is aragba ku badisay isugeynta goolasha ay dhaliyeen afar gool iyo saddex ciyaartii xalay real iyada ayaa la hormartay goolasha oo ay u kala dhaliyeen danilo iyo christiano ronaldo balse selta figo ayaa iska soo magtay labadaasi gool waxaana u barbareeyey ciyaaryahanada kale ah daniel was iyo lucas vasquez ciyaartooyda macalin zaynadiin zidaan shantii kulan ee ugu dambeysay ee ay ciyaareen keliya waxa ay badiyeen hal kulan barcelona oo difaacanaysa koobkan ayaa caawa la ballansan kooxda reaal sociedad is-araggii hore waxaa hal gool iyo eber ku soo badisay barcelona dhinaca talyaaniga kooxda yuventus ayaa u gudubtay wareegga afardhamaadka ee tartanka kooba itaaliya kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda a c milan kooxda yuve oo ku ciyaaraysay garoonkeeda waxaa goolka koowaad u saxiixay dibala kooxda yuve oo ku ciyaaraysay garoonkeeda waxaa goolka koowaad daqiiqadii tobnaad u saxiixay weeraryahan dibala goolka labaadna waxaa laadka xorta ah ugu dheliyey ciyaaryahan miralem bianij milan oo ku ciyaaraysa toban laacib markii kaarka cas laga siiyey ciyaaryahan manuel locatelli ayaa goolka keliya ee ay dhalisay waxaa qaybtii dambe ee ciyaarta u saxiixay carlos baka yuventus waxay wareega kuwartar fainalka la dheeli doontaa kooxda napoli dhinaca ingiriiskana kooxda southampton ayaa si xaraga leh ugu soo gudubtay ciyaarta kama dambaysta ee koobka e f l-ka ingiriiska kadib markii ay hal gool iyo eber isaga reebtay kooxda liverpool xalay markii ay isku arkeen lugta labaad ee wareega semifinalka southampton oo is-araggii hore ku soo badisay hal gool iyo eber waxaa goolka guusha xalay dhammaadkii ciyaarta u saxiixay ciyaaryahan shane long dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waa naga inta
nuur xasan nuur aad buu u mahadsan yahay oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha caasho dhinacii heesaad cabaarada ku mashquulsanay aad iyo aad waxaans lahaa aroor horena waa la joogaa inkastoo dadkana dhegaysanaya ismaaciil isleeyihin aroorta sheegayan maxay tahay waa hore lasoo tooso salaadihii la tukado qadadii iyo adduun baaba lagu jira aroorta la sheegaya maxay tahay haye marka waxaan is idhi laakiin adiga markaad taada fiiriso haddaad hurdada ka toosto dhegeystayaashana si fiican bay u qadayn doonaan marka waa heesta fakari naftayda oon markiiba soo dhiftay sidaad maqlaysid codka macaan ee dahabiga ah hibe maxamed hibe nuura dee caashihii hibina lama kala waayo aad iyo aad ismaaciilo maxaa kuu baxay muxuu nacas ku faanaa fariid waxaanu yeelayn adduunyadaaba labadaa dhinaco kala baxday oo hadda korba islaam waxay tiri wixii laga sheexayay ku shoobayeen guud ahaan idaacaddii duurnimita ayay ku dhan tahay codka macaanay hibe ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale kulmayno aniga ismaaciil waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.